toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa ifraax cumar salaad oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada hirshabelle oo igula sugan xarunta v o eda ee london kusoo dhowo barnaamijka ifraax mahadsanid radwan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa sida sharaftale aad iigu soo dhaweysay stuudiyaha waayahay maamulka hirshabelle marka la fiiriyo guud ahaan maamulada dalka ka jira waa maamulka ugu da-da yar muddo laba sannadood ayuu hadda jiraa madaxweynaha cusub maxamed cabdi waare laftirkiisa waxaan filayaa sagaal bilood inuu uu hadda maamulkaas xilkiisa hayo ilaa hadda maxaa idii qabsoomay muddadii maamulkan uu jiray maxaase aad is leedahay waa la taaban karaa oo maamulku uu ku faani karaa radwan bismillahi alxamdulilah mar labaad aada u mahadsan tahay maamulka runtii meel fiican iyo waxyaalo fara badan ayuu qabtay waxaa ka mid a isfahanka dowladdiisa iyo macnaha qaabkay wada socodka iskula jaan qaadeen waxaa ka mid a maxaa la yidhaahdaa amnigii oo soo noqday intiisii badan gacanta soo gashay waxaa ka mid a in mataqaanaa hirshabelle ay la tartamayso steydyada kale iyadoo ka dambeysay waa garta marka waxaad leedahay wax khilaaf ah oo oo maamulka dhexdiisa ah oo jira ma lahan sida mararka qaarkood maamulada kale lagu arko maamulkan waa maamul hal fishin leh hal aragti leh madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka sbiikarka golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada intaba waa isku xirannaha alxamdulilah maamulkan waa maamulka ugu da-da yar muddo laba sano ayuu hadda jiraa wax caqabada ah oo waa is leedahay way muuqdaan oo maamulka ayaa haysta miyaa jira runtii arqalada ugu weyn waxay tahay wadadiioo noo dhisnayn wadada muqdisho kasoo baxda ilaa feerfeer dhulkaas gaarto waxaan rabnaa ina naloo dhiso wadada waxay nagu haysaa runtii dhibaato aada u fara badan sababto waxaa waaye shacabkii isku gudubkii hadday ay xanuunsan yihiin hadday horumar u baahan yihiin hadday shaqo u baahan yihiin wadadu waa halbowlihii maxay tahay stateka marka carqalada ugu weyn wadada ayaanu arkaa anigu maamulkiina dhibaatooyin fara badan ayaa haysta ka sokow maaliyadda iyo arrimaha amniga iyo ciidanka oo aan dhisnayn iyo waddooyinka aad hadda aad ka hadlayso oo laftirkooda qeyb ka qaadan kara isu socodka muqdisho iyo guud ahaan maamulkaas ama dhinacii dhaqaalaha xataa laakiin adeegyadii dhinaca bulshada waxaa la leeyahay maamulkiinu aad buu ugu liitaa arrintaas maxaa ka jira runtii waa garan kartaa maamul adiga sagaal bilood jiraan nahay markii dowladdii hore laga reebo annaga xilligii uu madaxweyne maxamed cabdiwaare uu meesha hadda madaxweyne ka yahay culaysyadana haysta sidaan kuu sheegay amnigu hadda waa ku guulaysanay oo waa ka shaqaynay meel fiican uu noo marayaa laakiin carqaladda waddada iyo amnigu waa isku xiran yihiin haddii waddada la hagaajiyo maxay tahay amnigana waa la hagaajinaya macnaheeda waa marka wax kale oo carqaladaho waaweyn oo hadda aan leenahay culays in ku hayaan ma jiraan haddii la hagaajiyo ciidan annaga aan leenahay hirshabellena waa ku tala jirnaa qaarna waa diyaarina aan dhisno waddadana nala furo waxaa moodaa inaan waddada nabadda cagta saari doonno waayahay meelaha qaarkood deegaanada hirshabelle laftirkeeda weeraraha ka dhaca al-shabaab ayaa mararka qaar soo weerara ciidanka dhibaata ka dhacda runtii amniga qaabo badan a shaqada u socotaa runtii burundiyaa jooga amison qaaraa ka jooga ciidamada hirshabelle way shaqeeyaan walow ay u baahan yihin xoojin iyo tababar iyo mataqaana ay u baahan yihiin dowladda dhexena waa runtii ka wada hadalnay wax badanayna inay nagala qaban doonaan ayay noo sheegeen haddii la yidhaaha waayahay aan usoo noqonno xiriirka guud ee u dhexeeya maamulada iyo dowladda dhexe gaar ahaan maamulkiina xiriirka uu la wadaago dowladda dhexe ee soomaaliya intuu la egyahay ma xiriir wanaagsan ba mise sida maamulada kale qaarkood la tilmaamayo aada uma wanaagsana xiriirka hirshabelle iyo dowladda dhexe alxamdulilah annaga xiriirkeena aada ayuu u fiican yahay runtii waxaan aaminsannahay in dowladeenu ay ka mid tahay dowladda uu hogaamiyey maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha state annaga stateyada ka mid a ayaa nahay wax dhibaata iyo wax xumaan oo naga dhexeena ma jiraan insha allah waan rajayn doonaa wada shaqayn fiican inayna sii dhex marto horey khilaafaada u jiray oo maamulada iyo u dhexeeyey dowladda dhexe madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare laftirkiisu waxa weeyaan guddoomiye ku-xigeenka madasha isbahaysiga dowlad goboleedyada marka ma waxay leedahay wax khilaafoo jira haba yaraatee ma jiraan radwan aadaa u mahadsan tahay mar saddexaad waxaan ku leeyahay madasha wada tashiga waxaa loo sameeyey siday horumar u gaari lahaayeen danahooda iyo aayahooda u qabsan lahaa in sababta qof walba oo state haysta laftirkeeda ummad annaga statekeena saddex milyan iyo samtinahan madaxweynuhu hogaamiye ah baahidii iyo arrimaha iyo qaabka wax loo qaban lahaa ciidanka loo xoojin lahaa amniga loo hagaajin lahaa shaqada la isku waafajin lahaa mar walba waa laga wada hadlaa madasha wada tashigana waxay u dhisantahay ama u taagneyd qaabkii layskula jaan qaadi lahaa dowladda federaalka iyo qaabkii horumar loo wada sameyn lahaa laakiin dowladda dhexe iyo maamulada marar badan khilaafkooda wuxuu salka ku hayay arrimo ka baxsan soomaaliya tusaale ahaan marka laga hadlayo xiisada khaliijka oo kale saameyn weyn ayay ku yeelatay maamulada iyo dowladda dhexe maamulada qaarkood waxay aada ugu doodayaan ilaa hadda in mowqifka dhexdhexaadnimo ee dowladda aanu ahayn mid sax ah idinka muxuu yahay mowqifkiina runtii markii national level laga hadlaayo oo dowladaha laga hadlaayo way fiican tahay in laysku haayo dowlad kasta ee jirta hadday imaaraad ahaan lahayd haddii dowlado kale ay ahaan lahayd xiriirkaas in la hagaajiyo iyo habeyntiisana way noo wada taallaa waana la hagaajinayaa laakiin maamul ahaan anaga mar walba waxaan ka nahay qof kasta oo wanaag ummadda soomaaliyeed u haya positive aan ka nahay waaya aan usoo noqonno dhinaca wada shaqaynta dowladda dhexe dabcan marar badan wasaaradaheeda kala duwan shirar ayay u tagaan gobolada iyo maamulada dalka iskaashiyo iyo wada shaqayn ayaa ka dhexeeya wasaaradaha maamul goboleedyada iyo guud ahaan dowladda dhexe intuu leegyahay wada shaqaynta wasaaradaha maamulka hirshabeelle iyo dowladda dhexe ka dhexeeya runtii wadashaqayntu waa waa la iswaafajiyey waxyaalaha madashi looga wada hadlaya ama laisku wada arkay ahayd waxaan hadda meel fiican marse waxaan rajaynaynaa in lasii xoojin doono oo wadashaqayntu sida hadda taa kasii fiicnaan doonto
waayahay ugu dambeyn meelo fara badan oo ka mid a soomaaliya oo deegaanada hirshabeelle ay ka mid yihiin waxaa ka dhacay sidaad la socotaba fatahaado waxaa jira meelaha qaarkood weli abaartii oo taagan dhibaatooyin intee leeg ayay dadka deegaanku kala kulmeen fatahaadda iyo weli abaaraha taagan maxaase ilaa hadda laga qabtay rumaantii meeshaas dhisayser xunaa ka dhacay fatahaadee aada u fara badanaa ka dhacay dhowr boqoloo kun oo maxaa la yidhahdaa faamiliya ka barakacday baldaweyne iyo nawaaxigeeda inta u dhow qaarkood aniga waa soo arkay jallaqsi oo kale iyaan tegay dhibaato fara badanaa ka jirta dadka waa baahan yihiin qaarkood wadooyinka waa ka xiran yihiin qaarkood hantidoodiiay ku waayeen qaarkood dadaa uga dhintay businesskoodii meheradihii dhan waa baaba-een runtii wax la taaban karo oo maanta lagu faani karo loo qabtana ma jiraan dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad caalamiina waa u baahan yihiin mid heer federaalna waa u baahan yihiin kaalmooyin yaryaraa la gaarsiiyey laakiin inaaf ma ahan waxay kaloo u baahan yihiin horumar in laga sameeyo tabanuladaas dib dambe inaysan usoo noqonin wixii hadda khasaare dhacay in sanadka dambe laga sii fakaro annagana maxaayta mas-uuliyadi ahaan waxaan diyaar u nahay inaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegno dhibaatada meeshaas ka dhacday inay dhibaato xun ahayd aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga ifraax adigaa mudan radwan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay ifraax cumar salaad oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabeelle ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo